إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho dalka jabuuti oo ajaanib kala duwan ay joogto ayaa waxaa ku soo badanaya dadka laga helayo cudurka korona salaadiinta ku dhaqan magaalada bu'aale ayaa ka hadlay geerida suldaankii beesha jareerweyne ee jubbooyinka kaasi oo dhowaan ku baxay duqayn ay geysatay dowladda maraykanka dhakhtar ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka hadlay qaadka halkaasi itoobiya keento iyo halista caafimaad ee ka imaan karta dadka u dhintay cudurka korona gudaha dalka maraykanka ayaa gaartay soddon iyo toddoba kun oo ruux munaasabad lagu soo xirayay machad sharci ah oo ay wax ku barteen arday aad u badan ayaa ka dhacday degmada bu'a khableh ee gobolka hiiraan maamulka ala sacuud ayaa sheegay in salaada taraawiixda iyo tanciidda aanan lagu dukan doonin masaajidda xubinta ganacsigana waan soo gudbin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shan iyo labaatanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku dhintay magaalada muqdisho wararka inaga soo gaaraya muqdisho ayaa ku waramaya xildhibaan aadan cali xasan oo ka tirsanaa baarlamaanka in uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada muqdisho aadan cali xasan ayaa sidoo kale ahaa xoghayaha guddiga maaliyadda golaha baarlamaanka guddoonka baarlamaanka ayaa xaqiijiyey geerida aadan oo muddooyinkan ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho waxa uu la ildarnaa cudurka macaanka sida ay ku waramayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo ka mid ah baarlamaanka ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku xaqiijiyey geerida xildhibaankaasi oo uu sheegay in muddo ay daris iyo asxaab wadaag ahaayeen gudaha dalka maraykanka waxaa aad u sii kordhaya dadka ugu dhimanaya cudurka corona saraakiisha caafimaadka dowladda maraykanka waxa ay xaqiijiyeen in kumanaan ruux ay u dhinteen xanuunka corona tan iyo markii uu ka dilaacay gudaha dalkaasi waxaana dhimashadu ay gaartay soddon iyo toddoba kun oo ruux iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay aad u kordhayeen dadka uu soo ridanayo cudurka iyo kuwa u dhimanaya maraykanka ayaa hogaanka u haya dalka ugu dhimashada badan cudurka corona waxaana ku soo xiga dalalka talyaaniga iyo sbain oo kumanaan ruux cudurkaasi ay ugu dhinteen dhanka kale dalka jabuuti oo ajaanib kala duwan ay joogto ayaa waxaa ku soo badanaya dadka laga helayo cudurka corona warka iyo war kale oo ku aadan dhakhtar ku sugan hargeysa oo ka hadlay qaadka halkaasi itoobiya keento iyo halista caafimaad ee ka imaan karta waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ismaaciil dalka jabuuti waxaa la sheegaa in shalay oo keliya laga helay boqol iyo afartan iyo kow qof oo qaba cudurka corona sida uu ka dhawaajiyey xoghayaha wasaaradda caafimaadka jabuuti saalax bunayta turaab tirada guud ee dadka koronaha laga helay ee jooga jabuuti waa toddoba boqol iyo soddon iyo laba qof dalkaasi waxaa jooga ciidamo iyo ajaanib badan oo dalal kala duwan ka soo jeeda inkastoo dowladda jabuuti ay bandow ku soo rogtay bulshada cadaadisna saartay haddana waxaa dalka weli soo gala qaadka oo ka yimaada dalka etoobiya xabashida etoobiya oo qaadka aada ugu baxa dalkooda ayaa sheegay in xuduudaha ay xirtay cudurka corona awgi laakiin waxaa taalidkeeda la arkaya ciidamadeeda iyo ganacsigeeda uu qaadka ugu horeeyo oo dhulka soomaalida si isdabajoog ah usoo gala waxaana taas ay muujinaysaa in soomaalida meel kasta ay joogaan ay xabashada ka aaminsan yihiin etoobiyaan qaadkeeda ayaa gawaari waaweyn lagu keenaa somalilan iyo diyaaradaheeda oo ku soo degata garoonka hargeysa oo diyaaradaha kale lag mamnuucay doctor maxamed cabdi oo hargeysa degan ayaa sheegay in qaadka lagu kala qaadi karo cudurka corona dad baa gacan ku soo habeeyey gaari baa la soo cararay dad kalaa taabtay meesha ugu dambaysa aan ka soo qabanno ee lagu iibinayo kolayga la yidhaahdo maalin qof baa soo maraya wuu iska eegayaa wuu naqaysanayaa gacantuu ku taabanayaa wuu ka tegayaa adaa yimid adaa qaatay kii la naqaystay kii hore ee taabtana covid nineteen buu qabay xanuunkan buu qabay coronavirusku uu keenay waad la baxday gurigaagii baad la tagtay caruurtaada yaa ku damanad qaadaya xaaskaaga jecleed yaa ku damanad qaadanaya walaalaha iyo qaraabadaadii aad la dhex fadhiisatay yaa ku damanad qaadaya waxa weeyaan ibtilo aad ku fidinaysid qoyskaagii dadkaagii saaxiibadaaba la fadhiisateen mafrish baa fadhiisatay yaa kuu damaana qaadaya mid idinka idinka midi inaanu dushiisa saarnayn xanuunka aan lasoo taaban maamulka somalilan wuxuu soo rogay amro la xiriira in masaajida aan lagu tukan asigoo ku marmarsiyoonaya in korona laga hortagayo laakiin waxaa fasaxan qaadka iyo goobaha lagu qaylo maamulka la socod ayaa ku dhawaaqay in aanan masaajida lagu dukan doonin salaada taraawiixda iyo tanciidda arrimahan waxaa la socday oo ka sheekeynaya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka maamulka alu sacuud ee ka arrimiya dhulka xarameynka ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in gebi ahaanba salaada taraawiixda ee bisha barakaysan ee ramadaan aan lagu tukan doonin masaajida ku yaala dhulka xarameynka oo ay ugu wen yihiin masjidka weyn ee xaramka iyo sidoo kale masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee magaalada madiinatulmunawara warkan uu soo saaray maamulka aalu sacuud waxaa ku dhawaaqay muftiga guud ee maamulka aalu sacuud cabdilcasiis aala sheykh wuxuuna war uu soo saaray ku sheegay in gebi ahaanba salaada taraawiixda iyo xitaa labada ragcadood ee salaada ciidda aan lagu tukan doonin masaajida iyo musallayaadka loogu talagalay islamarkaana halkooda ay kasii socon doonaan ee xirnaashaha lagu soo rogay masaajida ku yaala dhulka xarameynka iyadoo lagu andacoonayo ka hortagga cudurka coronavirus inta aanu muftiga maamulka aalu sacuud cabdilcasiis aala sheekh aanu hadlin ee waxaa horey war usoo saaray wasaaradda awqaafta diinta ee maamulkaas waxaana xogayaha wasaaraddaas uu sheegay inay qorshaynayaan in gebi ahaanba salaada taraawiixda aan lagu tukan ee masaajida ku yaala dhulka xarameynka sidoo kalena labada rakacdood ee salaada ciidda laftooda aan lagu tukan musallayaadka iyo goobaha masaajidda ah ee loogu talagalay tani ayaa waxaa aad uga horyimid dadka muslimiinta ah waxaana baraha internetka ay isku dhaafsanayeen hadallo ka dhana maamulka alu sacuud iyagoo sheegayey in ujeedka iyo hadafka la leeyahay ay tahay in cidhiiri lagu soo rogo dadka muslimiinta ah loona diido cibaadada sidoo kalena laga horjoogsado goobihii ugu khayrka badnaa ee isugu imaan jireen dadka muslimiinta gaar ahaan marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan oo aad la socoto inay tahay bil barakaysan lehna fadaa'il dheeraad ah camalka wanaagsanna oo allah casa wajalla la ballaabo marka tani waxay ku micneeyeen in arrinkaas looga soo horjeedo maadaama ay furan yihiin goobihii suuqyada ahaa ee sidoo kale goobihii tamashleynta iyo hoteelada iyo sidoo kale in badan oo ka mid ah goobaha ay bulshadu isugu imaanayso marka waxaa laisweydiinayaa maxaa xiritaanka loogu gaaryeelay masaajida muslimiinta ay ku cibaadaystaan waad mahadsantahay salmaan salaadiinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada bu'aale ayaa ka hadlay geerida suldaankii beesha jareerweyne ee wilaayada jubbooyinka kaasi oo ku baxay duqayn ay geysatay dowladda maraykanka warkan waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasir weli waxaa taagan hadalhaynta iyo dhaleecaynta ka dhalatay dilkii maraykanku uu u geystay suldaan cabaas maxamed oo ahaa suldaanka beesha jareerweyne ee wilaayada jubbooyinka maraykanka ayaa suldaanka ku tilmaamay inuu ahaa sarkaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ku duugaya khasaaraha ka dhalanaya duqaymaha wuxuushnimo ee diyaaradoodu ka geysanayaan soomaaliya qaar ka mida waxgaradka iyo salaadiinta ku sugan magaalada bu'aale ayaa ku soo biiray waxgaradka ka tacsiiyey geerida suldaan cabaas walaalayaal halkan waxaan ugu tacsiyeynaynaa walaalkeennaa suldaan cabaas suldaankii beesha jariirweyne walaalkaas shahaadada allah ka aqbalo dadkii uu ka dhintay ilmihiisii xaasaskiisii iyo ehladii hoosena samir iimaan allaha siiyo beeshii iyo ehladii beesha jareerweyn gaar ahaan qoysku ka tegay dhammaan iyo islaamka meeluu joogaba xubin naga baxda weeye aad baan uga tacsiyanaynaa tacsida iyo tiiraanyadana annagoo gobollada jubbooyinka ah gaar ahaan degmada bu-aale baan la qaadanaynaa lana qaybsanaynaa wabilahi towfiiq waxaan ka tacsiyanaynaa waaskii ahaa waas cabaas ahaana waaskii khaasiyan jareerweyn gacan ka xaqdaran ahayd gaaladii muslimiinta kusoo duushay baa dishay cadowgaas si guud muslimiintu kusoo duulay wuuna wax badanna wuu beegsanaya ilaahay baase nooga abaalguday oo coronavirus baa alla ku riday odayaashan ayaa sheegay in marar badan oo maraykanku dad shacaba ku laayay soomaaliya ayagoo sharaxay sababta dadka loo duqeynayo aan waxba galabsan waxaa weeye walaalayaalow gaaladan dagaalkaani waxaa weeye wax kale ma ahan wamaa naqaamuu minhum ilaa ayuuminuu bilaahi alcasiizi alxamiid gaaladu waxay islaamka ula dhacayaan gantaalku ay u beegsanayaan dadka muslimiinta ee odayaasha iyo ogaasyada gaaladu baybal bayna la rabaan annaguna kitaabkaanu ku dhegannahay intaaba ay noo duqaynayaan horta waxaa linagu duqaynayo waa tawxiid tawxiidkana ee linagu duqaynayana dadoo dhan ma helee nasiib baad u yeelateen ilaahay baa ina siiyey marka waxaan leeyahay waa faa'iido in lina duqeeyo cadow ina duqeeyo inagoo iska dhiban lahaa oo furaashkiina ku dhiban lahaa in cadow aad col tihiin oo ilaahayba uu sheegay wakhti dheer muslimiintu iyo gaaladu iftiinkoo dabkooda isma arka layidhi hadday ina duqeeyeen ood jannadii gasheen waa nasiib duqaymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geystaan koonfurta soomaaliya ayaa sii xoogaystay marka uu xilka qabtay donald trump duqaymo dhacay sanadkii tegey iyo kan hadda aynu ku jirno ayaa waxaa ku baxay dad badan oo shacab ah oo aan wax luga ku lahayn dagaalada u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena maxamed ciise munaasabad lagu soo xirayay macad sharci ah oo ay wax ku baranayeen dad aad u badan ayaa lagu qabtay degmada bu'aqab leh ee gobolka hiiraan xaflad si qurux badan loo soo agaasimay oo loo qabtay arday ka aflaxday macad sharci ah ayaa ka dhacday degmada bu'aqable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan macadkan oo furnaa muddo lix bilood ah ayaa waxaa wax ka baranayay arday gaaraysa ku dhowaad boqol iyo soddon oo iskugu jira wiilal iyo gabdho wuxuuna ka koobnaa saddex qaybood qayb ka mid ah waxay ahayd haween daaciyaad ah oo muddo hal sano ah horay usoo qaatay iyadoona abaalmarino la guddoonsiiyey ardayda gashay kaalimaha hore munaasabada lagu soo xirayey macadkan waxaa ka soo qaybgalay ugaaska beesha gaaljaceyl waalidiin nuqabada iyo martisharaf kala duwan ardayda ayaana soo bandhigay waxa ay ka barteen macadka waxaana ka mid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أود أن أشارك معكم في هذه الحفل المبارك كلمة تتعلق بالعلم وفضله يمشون نحو بيوت الله سمعوا الله أكبر في شوق وفي جسر أرواحهم قدعة الله في أدب قلوبهم من جل الله في وجل نجواهم ربنا جئناك ضائعة نفوسنا وعصينا قادع الأمل بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah gaar ahaan suuratu duur qayb ka mid ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين ضدك لك عبسدي في جنات جنوين دحدود يا هذين ونعيم من برواقه faakihiina way ku macaansanayaan bimaa wixii aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigooda wawaqaahum uu ka ilaaliyay rabbuhum rabbigooda cadaaba aljaxiima cadaabka jaxiima intaa kadib waxaa dardaarano u soo jeediyey ardaydii meesha ka aflaxday nabadoon abu aacisha oo ah afayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo nabadoon garyare gabdhaha walaalaheena maaragtay aan waalidka u nahay oo meeshan ku soo bandhigay waxyaabaha lagu farxa runtii wax cajiib badan waaye waa wax anfici doona ayaga iyo mustaqbalka ilmaha ay dhali doonaan hooyada wanaagsan waxay wanaajisaa gurigeeda iyo ilmaheeda dambe ayay wanaajisaa waxaan leeyahay waa dadaaleen jazaakumullaahu khayran jisadiinna khayr allaha ka dhigo waxaan rajaynaynaa arrintaanu arrin muslimiintu ku farxaan inay noqon doonto gaaladuna ay ka naxdo ardadii wax baratay oo gabdhaha u badan oo hadda galabta meeshaan bandhigga samaysay waxaan leenahay khayr allaha siiyo allaha barakeeya allaha u siyaadiya waxaan u malaynaa wiilisha haq ciris bannaha ayaan u malaynaa gabdhaha hadda waxaad moodaa in madaxa ay wiilisha kala baxaan markii meesha soo maraa deebtii lagu fardhin jiray iyo oday oo laba oo laba gabdhood iyo wiil dhaliyo tuna maaragtay badarka ay tuma jirtay tuna ay xoolaha raaca jirtay wiilkana dugsiga la gelin jiray meelahaas nagal helayaan u malaynaa marka hadda markaa inaan duubanno waaye maaragtay waa wiilishana ay maaragtay dadaalaan marka gaalada allaha jibiy muslimiinta kor allaha ka dhigay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii waxaa goobta xafladda ka dhacday ka hadlay ugaaska beesha gaaljaceyl ugaas xuseen ugaas cabdulaahi tacliimu lkibaar khaasatu lirijaal waa muhiim insha allahu tacaala diintiinna barto nebiga waxay ogtay sal allahu alayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aan wacallamahu dhahay qur-aankii maanta nin walba kitaaba u kala faydan uu akhrina macaanidiisana garan maayo marka waxaa qurux badan oona wanaagsan qof waliba oo muslim ah gabadhaadii walaashaa hooyada xaaskaadii carruurtaada dugsiyaad geysay maca daalika adiga yaa kaa qadiyey yaa ku beri yeelay maanta maaragtay waajibaa ku saaran jazaaka allahu khayran akhi lkariim nin waliba waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa diintiisa baro sharaftaada ku jirto karaamadaada ku jirto waxaan dhihi lahaa marka jazaakumullahu khayran waxa ma aragtay markaad weynaato oo aad odi noqoto wax lagugu karaameeyo ama ma aragtay miisaankaada la saaro waa barashadaada iyo aqoontaada inta ilaa haddaad jaahil tahay kulama xataa soo fariisin maysa wax kumaqlaa ma jirto marka nin waliba si aad maaragtay wayaksuuka aljamaala idaa carayta waaye haddii aad qurax daran tahay xitaa ood rag tahay cilmigaa ku qurxinaya jazaakum allahu khayran makaatiibta dacwada wilaayaadka ka dhisan ayaa waxay xoogga saaraan sare u qaadida aqoonta diineed bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ganacsiga waxaana la diyaar ah waryaheena maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan booqasho aan ku tagnay mid ka mid a xarumaha ganacsi ee degmada saakow raashinka waddanka haddaan ku horreenno waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii amashoodeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jiritaankeedii waxaa la iibinayay sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah liitarkeeduna wuxuu ahaa konton kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah booqasho ayaan ku tagnay mid ka mid a xarumaha ganacsi ee ku yaala degmada saakow xaruntan ayaa waxaa lagu magacaabaa daarulxadiid waxaana xusid mudan in xaruntan ay ka kooban tahay dhowr qaybood iyadoona isugu jirta dukaan daawadhereed shoobin iyo harqaan milkiilaha daarulxadiid ayaana ka warbixinaya ganacsigiisa sida uu usoo bilaabay iyo haatan meesha ay wax u marayaan
olle erow maxamed kuusuf cali ee ku mid ah ganacsatada degmada saakow markaa ilaahay nimciis ganacsi mayha bilaabay lamada kun markay ahayd mayna ka bilaabay miis marka miiskii ada boqol iyo lama kun shilin lacag soomaaliya ka bilaabay marka ilaahay nimcidiis ilaa iyo lamada kun iyo shanti miiskii ada gadaay lamada kun iyo shanti markay ahayd iyo sandaqad yar aan bedeli ada ilaahay nimcadiis maasha allah hadda kolley lamada kun iyo labaatanka hadda marahayna ganacsiga ilaahay iin barakaayey ilaahay faldishay kan adiib aragahaytu hadda dukaan xogoo horoon ka dhaha jara oo ganacsisheen dhowr qaybood ku kooban oo ku mid ah sida alaabtii aan kowtiba asalaha ka bilaabay miiski oo madaawaadka iyo waxyaabahaas loowadan loowadan iyo diinsi diinsi iyo hurow ila dhani iyo leerow iyo bun iyo waxyaabahaas adiiba injeedo aragahayta sida xaba sawdada iyo dhageyaraha qalanfurkii qarfii heelkii filfilmadow iyo waxyaabahaas qal iyo macalwardi iyo waxyaabahaas adiib aragahayta qaybta lamaad meeha ka kordhiyey qaybtaas qaybtii asal anha ka bilaabayahayta shaqaday meeha ka darayhe shoobin oo adiib injeeda oo dhowr nooce maykaa ka sii hejiyey kutubo oo markaas baahidii eed injartay ilo ilal-aan haddana gacanta ka haaya marka awal hore dukaanka magaasha meel araayahe sawtu raxma gadaalunde markii ilaahay nin barakaayo wiinadii magacyo bedeli oo aan ka kordhiyey maktabad daarul xadiid iyo ambiis haataba boorka ku muuqdo adiib aragaayta marka dhardhar iwalaasna gade shoobingna gade baqaashna gade may kala dheeri in ahaa harqaankana xilliyadii aan jaanis lahaa usiina wala ku tole marka alxamdulilah ilaahay nimcadiis ganacsigii hata meela in marahay maasha allah xarumaha ganacsiga ayaa waxaa ku yar in dhowr waxyaabo oo kala duwan lagu iibiyo waxayna daarulxadiid ka mid noqonaysaa xarumaha farakutiriska ah ee kulansaday inay iibiyaan agabyo kala duwan intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
guudahana dhegaystayaal warkii waa naga intaasi cidbuu dhaafana waxay ka heli kartaa barta aalad internetka aynu ku leenaha radio alfurqan dot com